Xogayaha Dowladda Hoose ee Degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, Yaxye Cabdiraxmaan Xuseen oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in tallaabo ay ka qaadi doonaan ciddii lagu arkay iyadoo qashin ku shubeysa webiga Shabeelle oo inta badan biyihiisa ay ku tiirsan yihiin bulshada magaalada Beledweyne. Yaxye Cabdiraxmaan Xuseen, xogayaha Dowladda Hoose ee Degmada Beledweyne, ayaa marka hore sharaxay dhibaatada lagala kulmo qashinka lagu shubo webiga Shabeelle, kaas oo uu sheegay inay ka dhashaan cudurro ay ka mid yihiin shuban biyoodka iyo sidoo kale xanuuno kale oo khatar ah. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlayay.
intaa la socotaan baa xilligan joogo webiga een, webiga oo si yacni euro sii noqonaya oo yacni xilligan oo kale webiga markuu noqdo waxaa la rabaa in laga ilaaliyo waxyaabaha qashinka iyo waxyaabaha balastig oo kale in laga ilaaliyo Ee, waana caqabad weyn ay ku noqonaysaa oo haddii ay noqoto xoolaha iyo haddii ay noqotaba bilaadanka haddii ay noqotaba Een, biyaha caweynaba waxaa badanaaba waxaa laga dhaliyaa ama waxaa laga keenaa waxay ka imaadaanba een, webigay ka imaadaan oo maanta haddaa qashin ama balastig ama cirbada ama waxyaaba qashin haddaa ku shubtid oo kale xaaladda iyo yacni isheego khataraha iyo ama cudurrada ka imaanaya waxaas waa waa gari kartaan Een, insha allah bulshadana waa wacyigelin fara badan ayaan midaas meeraan dhoweyn dowladda haasaan dowlad ka dowladda hoos ahaan u sameyn doonaa hadduu ilaahay idmo Een, yacni dadkii maqaayadaha iyo badanaa xaafadaha qashimanka dadka soo arooriyo waxaan digniin la farayaa inay ka joojiyaan ama inay ka ilaaliyaan wayna dareemi karaan yacni ayagoo fahmi karo ama ayagoo xol fahmi kara ayay ku shubayaan qashin walba waxaa loogu talagalay goob cayamana loogu talagalay ama si kale hadda u bayaaniyo waxaa jira meel qashin la geeyo banaanka magaalkiisa haddaa banaan magaalkiisa awoodin oo gei karin xaafadaada horteyda ayaad waxaad ka qodanaysaa god kadib ayaad halkaas ku gubaysaa wixii qashin eh wax kugu imaan kara malaha cid kugu qabsan kartana malaha Ee, waxaa la farayaa ama isheego mar kale haddana la farayaa ee, bulshada qeybeeda kala duwan kawaaleyda iyo maqaayadleyda iyo dhammaan ee, suuqaha khudaarta iyo dhammaan inay ka waantoobaan arinka khatarta ah bulshada khatarta u ah deegaanka khatarta u ah dhammaan xoolahana khatarta u ah in ay ka tigtoonaadaan arrinka Een, tan xigtana ka maamul ahaanka dowladda hoose ahaanna waxaan badanaa wacyigelin fara badan u sameyn doonaa xaafadaha qeybeeda kala duwan iyo dhammaan maqaayadaha iyo dhammaan ganacsatada insha allah maraan dheereen waa arrinkaas waa gudu- waa ku guda jirnaa hadduu ilaa idmo tahay arrinka waa arrin yacni isheego dowladda hoose ahaan u diiwaangelisan waa arrin in lagu dhaqaaqo maraan dheereen lagu dhaqaaqi doono hadduu ilaahay idmo midaas iyo shaqooyin kale badan insha allah midaasna way nagu jirtaa qorshaha in loo sameeyo ciidan gaar in loo sameeyo meelahaas oo kale qashimaadka dadku aruurinayan in la in lasoo qabto la ganaaxo ganaax ayay mudan yihiin weliba Ee, arrinkaasna waa arrin yacni ku guda jirno maraan dheereen insha allah waana bilaabi doonaa